bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba meel walboo joogtaan iyo si walbo maqalkayaga raadiyo cadaado oo idiin soo gaarayaba saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka oo alaaba saacaddu markay haddaan oo kale soo gaarto maalin walba aad ka maqashaan raadiyo cadaado marka laga reebo maalinimada jimcada ah saaxiibayaal subax walba barnaamijkaas waad maqashaan inta badan waxaan ku falanqaynaa arrimaha ugu dambeeyey ee geyiga soomaalida iyo guud ahaan caalamkaba xibna aada u xiiso badan ayaad ku maqashaan saaxiibayaal iminkii haatan barnaamijka qaybihiisa kale ayaanu gudbi doonaa goordho waxaad maqli doontaan qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka mar kale saaxiibayaal subax wanaagsan waa subaxnimo sabti ah taariikhdu waa labaatan iyo toddobada bisha toddobaad ee luulyo sanadu waa laba kun sagaal iyo toban saacaddu waxay tilmaamaysaa saddexdii iyo qadar daqiiqada ah saaxiibayaal barnaamijka waxaa idiin soo saaray idilna socodsiinaya anigoo ah jile jaamac jile waxaad ku maqli doontaan maxaa looga hadlayaa kulan maanta ay yeelan doonaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya barnaamijka ayaad uga boga doontaan waxaan kaloo ku falanqeyn doonaa arrimaha siyaasadeed ee jubbaland warar cusub ayaan idinkaga haynaa murashaxiinta jubbaland waxaa haysteen guddi doorasho oo u gaar ah xiisadaa taagan iyo falanqeyn ku saabsan ayaan idiinsoo gudbin doonaa waxaad kaloo maqli doontaan deni oo dardaaran adag u jeediyey qorayaasha halabuurada iyo abwaanada ku dhaqan deegaanada puntland barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxaad kaloo ku maqli doontaan barnaamijka intuu hawada ku jiro haddii allaha awoodi leh ogolaado mid ka mid a kaalmaha sugaanta sidoo kale qodobo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal subax wanaagsan subax wanaagsan mar kale saaxiibayaal waxaan ahay jile jaamac jile soo saarista barnaamijka ee farsamada waxaa qeyb lixaadle ka qaatay saaxiibkay mahad nuure axmed meel walba joogtaan subax wanaagsan iminkii haatanna saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan daafurka barnaamijka balan u gacan haatiyo farsama yaqaanka barnaamijka ee mahad nuure waayahay saaxiibayaal heestaa ay ku luqinaysay laki xaaji wacays iyo heestii single mother ee daafur waxay ahayd barnaamijkeena qeybaha dambe ayaan idinkugu dhamaystiri doonaa saaxiibayaal iyada iyo qeybo kale oo kamid ah kaalmaha sugaanta ee balse markan waxaynu gudageli doonaa qeybaha kale ee barnaamijka aynu ku bilownay qaar ka mid a murashaxiinta xilka madaxweynaha jubbaland ayaa waxay ku dhawaaqeen inay sameysan doonaan guddi doorasho oo ka madax bannaan kan jubbaland ee shaqada doorashooyinka haatan ku howlan xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah murashaxiinta xilka madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay inay wadaan dadaallo ay kaga hortagayaan shaqooyin ay doonayaan islamarkaana ay ugu guda jiraan sidii ay u dhisi lahaayeen guddi doorasho oo ka hana qaada jubbaland waxa uu ku eedeeyey guddiga uu sameeyey axmed madoobe in ay yihiin kuwa si qaasa uga amar qaata ee axmed madoobe islamarkaana ay amaradiisa oo kaliya fuliyaan guddiga doorashooyinka jubbaland ayuu sheegay in eh, eh, xildhibaan xidig in dhammaan ay ka soo horjeesteen odayaasha dhaqanka jubbaland islamarkaana ay soo xuleen odayaal aan sax ahayn oo ku howlan sidii ay mar labaad kursiga ugu soo celin lahaayeen axmed madoobe waayahay saaxiibayaal falanqeynta wararka radio codaado ayaad maqal dhageysanaysaan xildhibaanada golaha shacabal ee waa xildhibaanada golaha aqalka sare ee soomaaliya maanta waxaa lagu wadaa in ay kulan ku yeeshaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa kulanka eh, looga hadlayaa golaha aqalka sare islamarkaana lagu wargeliyey dhammaan inay soo xaadiraan xarunta golaha si ay uga qaybgalaan kulanka xildhibaanada aqalka sare xildhibaanada ayaa saaka isu diyaarinaya ka qaybgalka kulankaasi ajendayaasha muhiimka ah ee aqalka sare horyaalla oo ay ka doodi doonaan ayaa waxaa ka mid ah sharciga xaqsiinta ciidanka xoogga dalka iyo hindisa sharciyaadka batroolka sida uu sheegay gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi xildhibaanada aqalka sare ayaa horey waxa ay u meel mariyeen hindisa sharciyeedyo ay horey u soo ansixiyeen golaha wasiirada iyo xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka ah ee soomaaliya waayahay saaxiibayaal falanqeynta wararka radio cadaado ayaad la socotaan dhanka iyo puntland haddii aynu eegno madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni xalay waxa uu magaalada garowe ee caasimada maamulkaasi ee gobolka nugaal uga qeyb galay kulan ay soo qabanqaabiyeen aqoon-yahanada deegaanka laguna soo bandhigayay buugaag ay qoreen aqoon-yahanada iyo qorayaasha hal abuurada deegaankaasi iyo deegaanada ee maamulka puntland ee bugfeerkan oo garowe book fair la yidhaahdo oo lagu qabtay ee magaalada garowe xalay waxa ay munaasabadiisa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin kala duwan oo xilal kala duwan ka haya madaxda dowl- madaxda dowladda soomaaliya iyo sidoo kale ee xubno oo abwaano ah iyo weliba madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni saciid cabdulaahi deni oo la hadlayay ee, warbaahinta ee, kana qeyb galay kulankaasi waxa uu dardaaran adag u jeediyey xubnaha ee, soo abaabulay iyo sidoo kale ee, qorayaasha iyo halaburada isagoona aad ugula dardaarmay inay wax ka bedelaan arrimaha ee, haatan soo cusboonaaday ee geyiga soomaalida
dayax baan uga mahadcelinayaa maaweyladeedii yarayd iyo dhulka taabashadii ay ka hadhashay Ee, runtii waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maskaxdii bulshada soomaaliyeed oo maanta garowa ku kulansan inaan kulan la yeesho aad bay waxay ii tahay sharaf waxaana ka mahadcelinayaa ciddii fursaddaas noo samaysay oo runtii ahayd dadkii qabanqaabiyey bugfeerkan dabcan dadka halkan fadhiya dadkii wax loo sheegi jiray maaha waa dadkii iyaga dadka wax u sheegi jiray waa hal abuurayaashii qorayaashii dadkii ummadda hagi jiray waxaan is- keliya oon rabnay inaan in idhaahno waad mahadsan tihiin kasoo qaybgalka waan iniga mahad celinaynaa dowrkii aad ka qaadateen inaad dadka soomaaliyeed aqoontooda wax ku biirisaan waxaan kaloo rabnaa inaan halka ee, runtii in sii farno in weli baahidii dadkiinu inay qabeen inay taagan tahay iyadana inaan idiin sheegno waxaan runtii ii muuqanaysay buwaagta la qoro iyo dadka hadda habka ay wax u akhriyaan ama wax u fahmaan naftirkiisu waxay u baahan yihiin in dhib dib loo eego waxaan rajaynayaa dabcan waayadan dambe facebook baa dadkii wuxuu u noqday macallin facebookana qoraalka dheer dadku ma akhriyaan waxay akhriyaan waxyaabo yar yaroo sometimes graphic lagu sameeyey ama dad hadlaya baa dadka hadda u noqday inay inay maaragtay daaragtigarayaan ama tawjiihiyaan waxaa laga yaabaa buugtiina wax badan ku qoran yihiin oo fiican dadka akhrista inay koobnaadaan marka horta waxaan inagu baraarujinayaa bal habkaa fariimihiina bulshada u gaarsiin lahaydeen iyadana ka dooda oo ka sheekaysta qodob muhiim ah. haddii kale niman baryahan caan ku ah facebooka waxay laga qaadanayaan dadka iyagaa maaragtay ee wax u sheegaya dhici karta waxa aad rabteen wax ka duwan inay noqdaan dabcan aalad kastoo timaad in laga faa'idaystay rabtaa marka waxaan rajaynayaa qoraayaasha buugga waa la akrin doonaa laakiin barnaamijyo koo kooban nuxurka buugga oo kooban iyo iyo waxyaabadooda ku saabsan in eh, lagu darsado qorshaha qof walba buuggiisa dadka uu ku gaarsiin karo Een, waxaan ku faraxsanahay in gabdhaha wax qora ay aada u soo kordhayaan sida halka laga sheegay Ee, runtii ee, qorintu waa hilib ilaahay uu bixiyo iyo mid la isku dayo oo runtii qofku uu jeclaado oo maaragtay ee, meelahan oo kale markuu ka soo qayb galo ama bugfeerada uu ka soo qayb galo uu arko dad asaagiisa oo wax qoray inay qaado inuu inuu training u galo siduu inuu wax u qori lahaa ay dhacdo dadka noocaasa waa dadka inta badan qoraalka cilmiga ah oo aan u baahnayn fikir badan ee wax ka qora ama turjuma bugaagta cilmiga ah laakiin dadka ee, curiya afkaarta ee, waa inta badan waxay u badan yihiin hibo ilaahay uu siiyey Ee, runtiina ummadda soomaaliyeed waxay aada caan ugu ahaan jirtay hibada hal abuurka oo gabayada iyo guurowga iyo waxa la halmaala ee afka lagu soo ta- taraabta lagu tabiyo ayay caan ku ahaan jirtay marka dib loo eego gabayadooda mararka qaarkood casriyo fog waxyaabo ay tilmaamayaan baad la- markaad hadda dhegaysatid baad la yaabaysaa marka mararka qaarkood wax yar oo uun dee kolley hi- hibadu waa noocyo badan tahay waad is leedahay qofkan waxa uu ka sheekaynayo iyo qarniga uu noolaa iyo waxa hadda say u suurad dhigayeen waxaan waa ilhaamo dhinac kale ka timid oo ilaahay uu ku galladaystay dabcan ee, dadka noocaasa markay qoraal u bedelaan waa dadkaan isleeyahay taatiirka badan bay keeni doonaan ee bulshada u keeni doonaan Ee, waxay kaloo u baahan tahay naadiyada badan ee hadda laga sheekeeyey deegaamada kala duwan ka jira inay ku daraan qoraalka iyo qoraalada sidii dadka loo gaarsiin lahaa dabcan dadkeennu waad ogtihiin ee, xoogiisu ee, miyigay ku nool yihiin inkastoo hadda ruuxadeeda miyiga ateenooyinka gaareen oo facebook gaaray oo naftarkooda taas ay faa'iido u noqotay waa ku khasbanaaday inuu waago hore markuu talaafanka soo baxay reerbigu wuxuu ku khasbanaadeen nambarada inay bartaan si ay qofkii u raadiyaan hadda waxay waxay ku khasbanaadeen si uu whatsapp u diro inuu kelmaadkii inuu qoro waa khasab bay ku noqotay Ee, muhiim maaha in gacanta uu ku qoro laakiin markii la tusiyo xarfaha way uga sahlan tahay marka ee, naftarkeeda qayb aqoonta sii kordhinaysa way ama inuu akrin karo marka waxaa la rabaa fursadaas in laga faa'iidaysto oo dadka fariimo wax ku oola oo bulshada dhismaheeda qayb ka ah in in la gaarsiiyo runtii sida halkan laga sheegay ee, wax badan oo isbedelaa jira horukac ayaa geyiga soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin dadka soomaaliyeed ku socda magaalooyinka dadka soomaalidu ay degaan ee, dhinac walba way way kobcayaan ama dhinac magaalo ama dhinac maamul ama deegaanaday doonaan ha ku jiraan min jabuuti ilaa jiljiga gaarisa iyo soomaaliya inteeda kaleetaba koboc baa ku jira dabcan ee, waa waa waa fiicnaan lahayd sida quruxda badneed inaan hal mar helno laakiin haddana markaa wax weydid oo haddana aad rabtid inaad wixii awooday aad baaligoobtid oo baadigoor ku jirtid naftarkeeda waa yidadiido markuu baadigoor ku jirin oo rajadu dhimato markaasaa ah xun marka baadigoor baa jira inay soomaaliya ay runtii cagaheeda ku istaagto dal xasiloon oo nabdoon oo horumarsan inuu noqdo oo dadkiisu ay nolol eh, sacaado ah ama degan ay ku noolaadaan dabcan howl bay u baahan tahay hadalka intaaan kusii dheeraan eh, waan ka xumaa inaanan ku bilaabin waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo qalixii foosha xumaa ay ka dhacay gobolka banaadir oo runtii guddoomiyaal degmo iyo agaasimayaal ay ku nafwaayeen guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii magaalada oo runtii saaxiib dheer muddo dheer aan ahayn aada u fog weliba oan hadda la sheegi karin aan saaxiib ahayn ilaa ay yaraan waa ka xumahay ilaahay waxaan uga baryayaa dhaawaciisa inuu u boogadhayo oo caafimaad degdeg oo sariica uu siiyo Eh, dabcan weli eh, waa lala tacaalayaa Eh, dad badan oo kaleeto oo runtii eh, aad aan uga xunnahay oo halkaa ku geeriyooday waxay tusaale u ahayd sida lay sheegay anigu hadda eh, waayadan intii lagu shaqeeyey ma aanan tegin xarunta eh, gobolka Eh, laakiin waxaa lay sheegay in security-gu aad u adka oo aysan lahayn meelaha sida sahlan loo geli karay marka eh, runtii waa calaamad khatar ah meelihii sidaasoo kaleetaa haddii eh, la gaarayo oo dadkiiba wax la aamino la garan waayo iyadoo naftirkeeda waa nooc xor leh oo runtii dadka rajulku ku abuurayso laakiin aan waxaan aaminsanahay haddii ilaahay idinka dhigo in wax laga baranayo markii wax dhacaanba waxbaa laga barta arrintaas eh, runtii dhammaan ummadda soomaaliyeed waa ugu tacsiinayaa wuxuu ahaa eh, dhacdo aada u foolxun oo dhacdooyinkii waayadan dambe uu soomaalida ka dhex dhacayay ee qeyb ka ahayd taas iyo tii ka horreysay iyo tii kismaayo iyo intii hadda u dambeysay waxaa muuqanaysa laba kacleyn hor leh marka ilaahay irinkiis waxaan ka rajeynaynaa in ummadda ilaahay uu ka badbaadiyo makrigaas ay soo maleegayaan inta soomaalida sabaheeda aan jeclayn oo meel walba ku wajahan waxaan rajaynayaa inay dadka soomaaliyeedna ay amniga u foojignaadaan dabcan haddaan dad soomaaliyeed aysan fududayn way adkaanaysaa inay wixii doonaan ay sameeyaan marka in amniga ee dadku ay ka wada shaqeeyaan oo aan cid gaara oo hay-ado gaara aan ugu hadlayn marka taasna waa iga dardaaran iyo farriin waxaan kaloo runtii aada u jeclaan lahaa ee, dabcan muddadii aad joogteen wixii experience aad dhexdiina ka kala hesheen waxaan rajeynayaa inay isu bedelaan wax ummadda anfaca oo
waayahay saaxib yaal codkaasi dheer wuxuu ka mid ahaa khudbadda uu jeediyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni habeenkii xalay ahaa kulanna uu uga qayb galay ee magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi puntland saaxiib yaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaan idiin sii dhammaystiri doonaa heestii ee bilowga barnaamijkaba aan idiin ballan qaadnay inaan dhammaystiri doono intaana waxaa ku eeg saaxiibayaal qeybihii barnaamijka tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lacayna waa baadiradio codoodoodin leen nabadgelyo